إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic shalay lagu garaacay xero askarta ah maamulka jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo waxaa xala weerar lagu qaaday fariisimo askarta dowladda federaalk oo ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada shabeellada hoose iyo gedo ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ayaa jirdil xooggan u geystay gabar wariye ah oo ka howlgasha warbaahinta ku taalla magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada burco ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa cabasho xoogan ka muujinaya burburka waddooyinka magaaladaasi dowladda maraykanka ayaa xabsiga guantanamo bay ka sii daysay maxbuus ku dhowaad labaatan sano ku xirnaa xabsigaas kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa soo saaray qaybta siddeed iyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka yaaqbarawe ee walayada islaamiga ah ee baay qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa si kulul ugu jawaabay madaxweynaha dowladda federaalka oo dhowaan hadal jeesjees ku ah haweenka soomaaliyeed meel fagaara la soo istaagay walaayaadka bakool iyo hiiraan ayaa ku guulaystay inay xalliyaan khilaaf u dhexeeyey laba beelood قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic shalay lagu garaacay xero askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay madaafiic ku garaacay xero askarta ah maamulka jubbaland ay kaga sugan yihiin deegaanka bowlaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo waxaana madaafiicdaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari ayaa ku naf waayey madaafiicda ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen askarta ah maamulka jubbaland halka sidoo kalena ay toddoba kale ku dhaawacmeen dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen xero askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin deegaanka arbacow oo ka tirsan ceelasha biyaha welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray askarta dowladda federaalka ah ee xalay lagu weeraray arbacow dhanka gobolka gadana xala rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada baraxow ee ku taalla degmada baardheere halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ayaa jirdil xooggan u geystay gabar wariye ah oo ka howlgasha warbaahinta ku taalla magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
waxaa sii xoogeysanaya tacadiga ay ciidamada dowladda federaalka kula kacayaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho iyadoona ay wararka haatan laga helaya magaalada ay sheegayaan in jirdil xoogan loo geystay gabadh wariye ah ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa gabadhan oo ahayd wariye u shaqaynaysay mid ka mid ah warbaynada ka howlgala magaalada muqdisho u geystay jirdil xoogan xilligay xadgudubkan la kulmaysay gabadhan wariyada ah ayaana waxay ahayd mid ku jirtay shaqadeeda askarta loogu yeerinaysa ee ka tirsan ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ayaa jirdilaadu xoogan kula kacay xilay dad banaan baxyaalla codad ka duubaysay iyada iyo wiil kaloo isku shaqo ahaayeen gabadhan wariyada ah ee la kulantay tacadiga iyo jirdilka ayaa ka sheekaynaysa dhibaataday u geysteen ciidamada sirdoonka dowladda federaalka iyaduona sheegtay inay ula waaweyn ku garaaceen taasoo nabara waaweyn gaarsiisay gacmahayga waa ujeedaan dhaawacyaa ka muuqda sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kale oo jirkeyga qeybo badan oo kamid ah gaaray oo hadda aan soo bandhigi karin ul weyn oo midda geela lagu raacaya mid inoo soo qabsado xataa wallaahi jirka waa igu dhuftay barbararkaas iyo qoorteeda inta dhan haddaa aragtaan waa naxaysaan qeyb dhan waa way go-an tahay dhibaatadaasan ciidankaasa ii geysteen wiilal yaryar oo dhalinyaro ah oo in ayagoo shan iyo lix ah anigoo hal qofa oo haddana haweenah inay dilaan dhibaatay ii geysteen xadgudubay ii geysteen oo jirdil ah meel iroon ma lehe hataa sararaha dhabarka meel kasta ilaa dhuunta meel kasta iga- ee, jug iga gaarsiiyeen iyadoo sii hadlaysa ayaa waxay intaasii raacisay in mar walba ay sidaan u jirdilaan wariyaasha ciidamada sirdoonka dowladda federaalka waxayna tilmaamtay inay garanaysa dhammaan askartii ulasha la dhacay islamarkaana ay kaamira ka duubtay war ul buude oo bud ah oo ul weynoo midda geel lagu raacay igu- ay igu garaaceen wiilkii ila socdana waa dileen haddaa wariyaashii ka howlgalay warbaahinta ee, warbaahinada kala duwan ee muqdisho nahay dhibaato xooganaana haysata ciidamadana waa sugidda meel kasta ay taagan yihiin waa nagu dhibaan waa nagu qishqishaadaan wayna jir dilaan cid naga qabsanaysa mala muuqaalaha ka duuba waa aqaanaa saddex nin iyo laba kaloo gadaal ka imaata shanta nin ee i dilay maanta daa laysoo hor istaajiye wejiyadooda waa aqaanaa sawiradooda ahaaya muuqaalaha ka duuba ahaaya wejiyadooda ahaaya ayagoo biskoolada noo baxsanaya ahaaya ayagoo ushi aniga ay igu garaaceen waa igu tunteen inta badan waxay warbaahinada soo bandhigaan dhibaatooyinka kala duwan ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka u geysanayaan shacabka reedka ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana mida sii dheer inay xadgudubyo u geystaan wariyaasha soo tabinaya dhacdooyinkaasi
bulshada ku dhaqan magaalada burco ee gobolka togdheer ee uu ka arrimayo maamulka la baxay somalilan ayaa cabasho xoogan ka muujinaya burburka waddooyinka ka jira magaaladaas farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya
iyadoo bulshada ku nool somalilan sanooyinkii ugu dambeeyey ay daashadeen dagaallo sokeeye kuwaasoo ka dhashay barakac lixaad leh ayaa haddana bulshada ku dhaqan magaalada burco ee ka mida dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan waxay cabasho xoogan ka muujinayaan burburka waddooyinka magaaladaasi dadkan ayaa waxa ay sheegeen in waddada muhiimka ah ee magaalada burco ay tahay mid burbursan taas oo ay u sii dheer tahay in qashinka lagu daadiyo halkani waa waddada hodan qaylo ee magaalada burco ee waddadan dhibaato badan iyo caqabado badan baa ka taagan horta waxaa xusid mudan qof kasta oo heer soo heer burca oo dhinta waddadana la mariya jinaasooyinkaa la mariyaa een, qashin badan baa waxa weye hareeraheeda buuxo markaad xagga hore aad la tago ee, waxa weeye markaa waddadani dayactir fara badan bay u baahan tahay laakiin waddadan een, arad badan baa ka jira waxqabad bay u baahan tahay waa baaba aweeye een, saddex kuratigood baa waxa weeye mara maydkaa la mariyaa midi waxa weeye istaraatiijisa weeye waxa weeye aad loo adeegsado waxa ay tilmaameen in canshuuro laga qaado dadka saasoo ay tahayna aan waxba lagu qaban bulshada lacagaha laga qaadana guryo lagu dhisto dayac fara badan keliya xanuun midhan tigaha ka shaqeeya dhinac kasta ay tahayna way wada burbursan tahay waddada hodan qaylo ka daranta tigaan wadanaa cashuur baana laga qaadaa wax haba yaraatena lagu soo celiya haba yaraatee ma jiraan maalin walba cashuur baana la weydiiyaa guryaha iyaga waxa weye albaabada lagala baxaya oo la odhanaya cashuurtii keena maalin walba waxa weye nin baa lacag la goosanaya oo la tegaya lacagteeda haddii guryo kale lagu dhisanayo oo maalin walbana la odhanaya saddex bilyan baa ninkaa lagu leeyahay kan kalea lagu leeyahay waxa weeyaan maanta laga bilaabo way wax loola ku qaa marka taa laga yimaado dadweynaha reer burca ayaa muddooyinkii dambe waxay aad uga cabanayeen wadaxumo ka jirta magaalada ayagoo horay warbaahinta ula hadlay ayaa waxa ay qandaraasyada ay qaateen shirkadaha ka shaqeeya dhismaha waddooyinka ku eedeeyeen inay qiyaameeyeen qaabdhismeedka waddooyinka mas-uuliyiinta maamulkanna ugu baaqay haddaanay la xisaabtamin shirkadahan ay kursiga isaga degaan dowladda maraykanka ayaa xabsiga guantanamo bay ka sii daysay maxbuus ku dhowaad labaatan sano ku xirnaa xabsigaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in xabsiga sumcadda xun ee gontanamo bay laga sii daayey mid ka mid ah maxaabiista muslimiinta ah oo halkaasi lagu tacdiibinayay ku dhowaad labaatan sano oo xiriir ah wargeeska washington bosti ayaa warbixin uu daawacay ku sheegay in maxamed cabdi maalig baajuubu oo ka mid ahaa muslimiinta kasoo jeeda dalka kenya muddo toddoba iyo toban sano ahna ku xirnaa xabsiga ayaa lagu waayey dhammaan eedeymihii loo soo jeediyey kaasoo ku eedeysnaa inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xabsigan fadeexada ku cambaxay ee gontanamo bay oo ku yaala gacanka kuuba ayuu maraykanku dhisay sannadii labada kun iyo kowdii kolkaasoo uu iclaamiyey xamlo ka dhan ah islaamka iyo ehelkiisa dowladda maraykanka ayaa xilligaasi duulaano guracan ku qaaday guud ahaan dhulalka muslimiinta gaar ahaan afghanistan iyo ciraaq xabsiga guantanamo ayaa ku xiran kumanaan kun oo muslimiin ah kaasoo gudihiisa ay ka dhacaan gaboodfallo aad u daran oo ka dhan ah maxaabiista muslimiinta waxa uuna bannaanka soo dhigay tallaabada guracan ay ku kacayso dowladda maraykanka oo ku cambaxday gumaadka ay ciidankeeda kula kacayaan dadka muslimiinta ah kanaalka halka taibe al akhbaariya ayaa soo saaray qaybta siddeed iyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka yaaqbarawe ee walayada islaamiga ah ee baay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
بالله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta saddeed iyo tobanaad ee muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar laba daqiiqo ee sakimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qeybiyey deegaanka yaqbaraaba ee wilaaya islaamiga hebaay filimkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya xoole aad u fara badan oo uu maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta deegaankan أخ الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين على الإيمان والحب اجتمعنا inta aad ku guda jirto daawashada filimkan ayaa waxay indhaha uga qabanayaan dadka la siinayo sakada xoolaha kuwaasoo ka muuqata farxad iyo reerreyn iyagoona la siiya xoolo isugu jira geel iyo ari qaar ka mid ah dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan geel ayaa ka soo muuqanaya filimka kuwaas oo la siiyey shan neef oo geel ah halka qaarna la siiyey hal neef iyagoona aad ugu faraxsan xoolihii la siiyey islamarkaana u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ورؤيناها مجاهدين قال مساكين نجيبسيش إن الشغنا قالت إلهي ألين قري مجاهدين إسيست إلهي هنجير جير قال الحاج بس سلام عبد الله حاج بيك ما يلف سوق مجاهدين بيش بيها إن الكوات يا مساكين تقريبيها يا نصيبه والد إنكو أنا أودران قالن جيل ما شاء الله مثل سوق كرمه عثمان آدم محمد زكواتك ومامور إسلامي dalka qibsadahay maanta muslimiinta laga qiibayahay dhiirgaal hadii todoba eh waxay toosta waa farxaysan yahay markanna filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadkii la siiyey ariga iyagoona la siiyey miisadu shan neef oo ari ah halka kuwo kalena la siiyey shan neef oo ari ah iyagoona dhammaantood u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dadkii la baxay sakada xasan maxamed xarakada waa maalka iibisaysta maal masaakiinsi lisayso la iibisaysa awa qubkooyni nimaasiga toosaa shan riyood dad shirkiinka la aguuna liisaysiyo faraxa boqolkii boqoloo farax ag iyada on faraxsan yihiin
si fayno eedaan fiican muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horey loo baahiyey ilaa toddoba iyo toban muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo laga qaybiyey deegaaniyo degmooyinka dhac wilaayaadka islaamiga ee imaamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab القرآن نهجا سماويا يدل الحائرين
qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa si kulul ugu jawaabay madaxweynaha dowladda federaalka oo dhowaan hadal jeesjees ku ah haweenka soomaaliyeed goob fagaaraa la soo istaagay cabdiqaalig macali cabdiweli ayaa ka warramaya madaxweynaha dowladda federaalk ayaa isagoo dhowaan ka hadlaya munaasabad ka dhacday muqdisho oo uu goobjoog ka ahaa ayaa waxa uu ka sheegay hadal jeesjees ah oo uu kaga jawaabayo qayladhaanta ka soo gaartay dhanka shacabka ku nool magaalada muqdisho ee uu dhibaatada joogtada ah ku hayo hadalkan ayaa waxaa si caro leh kaga hadlay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo wax laga weydiiyey waxayna dhammaantood isku waafaqeen inuu hadal gef ku ah yahay iyagoona dhanka kale si kulul uga jawaabay soona hadal qaaday musuq maasuqa uu dhex dabaalanayo shacabka magaalada muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in xasan sheikh uu dhibaateeyey shacabka magaalada muqdisho ayna arkeen qaladaad badan oo bulshada kula dhaqmayo xasan sheikh ayay ku tilmaameen in uu isaga ka dambeeyo dilalka ka dhaca magaalada muqdisho islamarkaana uu soo dirsaday ciidamo isaga u gaar ah haddaba waa kuwaan iyagoo arrinkaasi ka hadlaya
dabcan wixii maskaxda ka soo dhaca isagoon taxliil samaynin waxaan maxaa ka dhalan kara maxaa saamayn kara bulshada maxay u soo jiidi kartaa isagoon ka fikirin yuu iska hadlaya waxaad mooddaa inuusan madaxweyne soomaaliyeed ahayn yahay cunug dhallinyaraha oo social media ka qaylinaya oo kale hadalladiisa waxaa ka muuqda hadalla jeesjeesa oo hooyooyin soomaaliyeed oo danyara uu ku jeesjeesay isaga carruurtiisa markuu ka hadlayay wada jaamicyaal waa injineero waa kadaa waa kadaa waa ku hadlay dadka kaleetana carruurtooda aad la jeclaatid inay noqdaan dad askara oo guryaha xaawada looga dhigo dabka lagu shido wax laga fiican yahay wa madaxweynaha waa shakhsiga ugu mushaarka badan soomaaliya haatan carruurtiisa ayaa istaaf u ah ayagaa wasaaradii ka shaqeeyo ayagaa sidan dowladnimada ku jiro halka shacab soomaaliyeed ay banaanka tuunan shaqalaan baahsan ay ka jirto magaaladii in dadkii saasaa uu ugu sii daro daadaacsiyo aad iyo aad aan uga xunnahay ereyga uu ku hadla jab waaye shacabkiisu hadda sheekh waxaan oo nadareensiyey inuu waddankan waxyeelo ka lahayn oo mustaqbal ka lahayn shalayna badal soo saxiixay maxaa iga galay waaye sheekadiisa dhin maxaa iga galay meel xukunta xuma uu wadaahe tala ninkaan tala ma yaqaano xasan sheekh waa u jeednaa soomaaliin madaxu u wado dadweynaha magaalada muqdisho ayaa dhowr mar sidaan oo kale kaga hadlay hadal jees-jees ah oo uu ku hadaaqayo xasan sheekh maxamuud madaxa dowladda federaalka xasan sheekhna waxa uu mar weliba shaashadaha ka daawadaa dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed oo la dhibaateynayo isagoona wax jaxaanjax ah haba yaraatee uusan ka gelin walaayaadka islaamiga ah ee bakool iyo hiiraan ayaa ku guulaystay inay xaliyaan khilaaf u dhexeeya laba beelood oo wadadega walaayaadkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan xaaji
waa kulan ballaadhan oo ay berber socotay dowro sharci ah kaasi oo socday muddo kow iyo toban maalmood ku siman islamarkaasina ay isku arkeen beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah ee kala ah beesha gaaljecel iyo beesha laba celqode ayna xal kaga gaarayeen khilaaf u dhexeeyey labadan qabiil ee odwadaagga ah kulankan heshiisiinta ah ayaa waxaa garwadeyn ka ahaa labada wilaayo ee bakool iyo hiiraan labada waali ee hiiraan iyo bakool guddi ka socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo nuqabada labadan wilaayo ayaa si gaar ah ugu xil saarnaa ka midha dhalinta shirkan iyo in xal waaro laga gaaro khilaafka ka dhexeeya labadan qabiil ee walaalaha ah shaqaaqada iyo khilaafkan in muddo ah ka dhex aloosnaa labada beelood ee walaalaha ah ayaa waxa ay waxyeello dhimasho iyo dhaawac ahba ka soo gaartay shan qof oo u kala dhashay beesha gaaljecel iyo beesha laba ceelqode kulankan waxaa ka soo baxay bayaan ay si wadajir ah iskugu afgarteen labada beelood islamarkaana lagu sheegay diyada loo xukumay dadka muslimiinta ah ee u kala dhashay beelahan islamarkaana ay waxyeelada ka soo gaartay khilaafkii taagnaa ujeeddo heshiis laba beelood oo walaalo ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha gaaljecel iyo laba ceelqode socdayna muddo kow iyo toban maalmood ah ayna wehlisay dowro sharci ah oo ay horkacayeen dhaqanka labada beelood kana dhacday wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan degmada tiyeglow shirkaas oo ay daadihinayeen guddi ka kooban afar ruux oo ay xarakada u xil saartay iyo weliba nuqabada labada wilaayo bakool iyo hiiraan shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyey labada beelood khilaafkaas oo dhul iyo dhiigba lahaa wadahadal dheer iyo isu jiijiid kadib waxay ka heshiiyeen qaybo ka mid ah wixii ka dhexeeyey sida dhimashadii labadii nin ee u dhalatay beesha gaaljecel iyo dhaawicii saddexdii nin ee u kala dhashay labada beelood labo waa ceelqode midna waa gaaljecel iyo weliba gaarigii la xambadeeyey waxaana looga heshiiyey sidan kow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqol iyo konton doolar oo noqonaysa boqol iyo toban kun oo doolar laba waxaa la cafiyey labaatan halaad oo u dhiganta kow iyo toban kun oo doolar waxaa dhiman boqol iyo siddeetan halaad oo u dhiganto sagaashan iyo sagaal kun oo doolar afar waxaa la bixiyey toban kun oo doolar waxaa dhiman siddeetan iyo sagaal kun oo doolar shan wakhtiga lagu bixinaya waa saddex bilood oo ka bilaabato shan iyo tobanka bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna eg shan iyo tobanka bisha sagaalaad odayaasha dhaqanka ee beesha gaaljecel ayaa goobta shirka ka hadlay iyagoona soo dhoweeyey nabadeynta la dhex dhigay iyaga iyo walaalahooda reer laba ceelqoday annaga haddaan nahay reer geeljecel iyo laba ceelqoda waa heshiinay qabaa'ilkana wax badan oo diris soo ahaay hadda waxaa ugu dambeeyey dil laba qof ayaa dhacay sida naqiibka igu horreeya uu sheegayba waa laga heshiiyey insha allahu tacaala sida shareecadeenna ay ogashahayna xoolaa lagu kala qaatay xoolaha wixii laisu reebi karana waa laisu reebay waxa kaleentana insha allahu tacaala muddo ayaa la kala qaatay saddex bilood ah geelina labaatan neef ayaa laisu reebay keliya markaan inta waxaan rabaa ina ka sheegto annaga waxaan nahay dad diris ah wax badanna diris waa soo aheen nafta hadday nagu jirtona waa sii ahaan doonaa dad kala tagayana ma nihin ee waxna waa iska dhacayiin oo qabaa'ilada wax waa dhex marayaan dhaqanka labada beel waxaan ka codsanaa oon anig ka mid ahay hadday wax dhacaan aan iska soo gaarno aan issoo wacno haddii laba ceelqodo wax laga hadlaya halaysoo waca naqiibow xaggaaga waxaasaa jiro waxaasaad naga hadlaysay walaalaanaheen waxaana ma kala qabata anaa diyaar wey anaa u taagan sidoo kale odayaasha dhaqanka ee shirkan ku matalayay beesha laba ceelqode ayaa iyagana markooda goobta ka hadlay waxa ayna bogaadiyeen bayaanka ka soo baxay kulanka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walaalihii reer gaaljecel geedka ilaahay oroodiis waa ku dunuub badan amba ku dhab badan injarna dhiigga muslimka bilaa sabablaaw la deedii qof walaalka ee muslim eh hanga oo gob aad an lahayn kas iyo maagliin dili wal ku dhib badan injarn walaalihii midi dhibsadaan sanabade walaaltanimo eh xagga iyo shareecada islaamka haniisla aadni madi walaalow raalahaaw arnisatoose hagarla'aan ee sabaantiniin ku qaadadeen jazaakum allaahu khayra lana ilaahay sabar intii dhimati sabar jamiil ee allah kusay eheladii ku tabeegna intii dhimati ilaahay bedelsha oo khayr ee allah hasay kolley wal kasta qodob kasta oo inta laka akhri waa qodobadii ha ka heliyan walaalaha eel qoda iyo reer gaal jecel maylana wanaagi iyo sharafti ilaalintii masaalixdii muslimiintii deriska haayan iyo dhiiggii muslimiintii deedintii hor istaagii hor surumeen walaalihii mujaahidiintii iyo akhyaartii lamadii beelood nuqabadii oo iyo bulshadiiba dadka banaanka roogyoon ini laga adaan saasaa arrin lahaaye ilaahay fidnadana intahanoo karheeba ilaahay towfiiqdahana waafaji ugu dambayntii kulankan ay soo qaban qaabiyeen labada wilaayo ee hiiraan iyo bokool iyo nuqabada labadan gobol iyo guddi ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu ku soo dhammaaday si qiimo leh iyadoona xal looga gaaray shaqaaqadii ka dhex taagneed labadan beel ee deriska ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa